asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabaday dhegaystayaal halkani waa shabakada caalamiga ah ee wajala news oo idinaga dhegaysan kartaan marka idinsoo booqataan bogga internetka aan ku leenahay ee ciwaanka iyagu uu yahay w w dt wjalanews t com nabaday dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii hambalyada iyo salaamaha toddobaadkanna waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah cabdiqaadir cabdiraxmaan habane aan ku bilaabaye warqadda ugu horreysa waxaa diraya aabbo xasan muuse kaahin saarax xasan cali gaas iyo carruurteeda oo kale ah maxamed xasan muuse liibaan xasan muuse hibaaq xasan muuse huda xasan muuse sakariye xasan muuse hane xasan muuse dhammaan qoyskaasi reer london waxay hambalyo iyo bogaadeen u dirayaan boqorka iyo boqoradda xamse xasan muuse kaahin iyo nimco axmed cali xuseen oo arooskoodu ka dhacay magaalada london taariikhdu markii ay ahayd toddoba-iyo tobankii bishii tobnaad labada kun iyo saddex iyo tobanka waxayna leeyihiin noqda reerkii lagu nasto ee lagu nagaado aamiin waxaa hambalyo taas la mida diraya edo deeqa muuse kaahin iyo carruurteeda oo kale ah hinda aw axmed maxamed maxamed aw axmed maxamed maqdaad aw axmed maxamed zaynab aw axmed maxamed cumar aw axmed maxamed xamse aw axmed maxamed calaawi aw axmed maxamed mubaarig aw axmed maxamed amran aw axmed maxamed maxamed aamiin aw axmed maxamed macs mascuud aw axmed maxamed bedri aw axmed maxamed dhammaan dadkaasi meel kasta oo ay kala joogaan waxay hambalyo iyo bogaadeen aan la soo koobi karaynin hawada u marinayaan ka iyo boqoradda xamse xuseen muuse kaahin iyo nimco axmed cali xuseen oo arooskoodu ka dhacay magaalada london taariikhdu markii ay ahayd toddoba-iyo tobankii bishii tobnaad labadii kun iyo saddex iyo tobanka waxaanay leeyihiin reerkii lagu nasto ee lagu nagaado noqda aamiin baanu leenahay annagu waa tahay aan ku bilaabo heesteenna ugu horreysa ee barnaamijkeenna hambalyada iyo salaamaha waa codkii laasiga ahaa fu-aad cumar haddii aan intaas kaga soo laabanno codkii macaanaa ee fu-aad cumar waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeennii hambalyada iyo salaamaha aan hore uga sii soconna ee hambalyadana waxaa diraya adeero xuseen muuse kaahin iyo hooyo amuun cali xuseen iyo hooyo muuna axmed balayax hooyo faadumo cabdi jaamac iyo dhammaan caruurtooda oo kale ah cabdifataax xuseen muuse nimco fadxi xuseen muuse warsan xuseen muuse cawo xuseen muuse wardo xuseen muuse ridwaan xuseen muuse muuse xuseen muuse maxamed xuseen muuse xamse xuseen muuse nimco khadan xuseen muuse idris xuseen muuse sakariye xuseen muuse bushre xuseen muuse iyo xaliimo cabdikariin xuseen dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadeen aan la soo koobi karin hawada u marinayaan xamse xasan muuse kaahin iyo nimco axmed cali xuseen oo arooskoodu ka dhacay magaalada london taariikhdu markii ahayd toddoba iyo tobankii bishii tobnaad labada kun iyo saddex iyo tobanka waxayna leeyihiin noqda reerkii lagu nasto ee lagu nagaado aamiin baanu leenahay annaguna waxaa hambalyataas la mid a diraya edo aamina muuse kaahin iyo caruurteeda oo kale ah cabdiraxmaan muuse hibaaq cabdiraxmaan muuse xamde cabdiraxmaan muuse ayaan cabdiraxmaan muuse muuse xamse cabdiraxmaan muuse nimco cabdiraxmaan muuse iyo dhammaan adeero cumar muuse kaahin hooye ifraax cumar hooye nimco cabdilaahi taani iyo caruurtooda oo kale ah jibriil cumar muuse nabiil cumar muuse ayaan cabdiraxmaan muuse cumar muuse dhammaan dadkaasi meel kasta oo ay kala joogaan waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan boqorka iyo boqoradda xamse xasan muuse kaahin iyo nimco nimco axmed cali xuseen oo arooskoodu ka dhacay magaalada london taariikhdu markii ay ahayd toddoba iyo tobankii bishii tobnaad labada kun iyo saddex iyo tobanka waxayna leeyihiin noqda reerkii lagu nasto ee lagu nagaado ubad khayr qabana kala hela aamiin baan leenahay waa tahay waxaan soo gaarhnay heestii labaad ee barnaamijkeenna hambalyada iyo salaamaha waa codkii macaanaa ee axmed bakaal ciro dhegaysi wanaagsan
Whoa. وحيقي تحت حاشا القولها تاتابي هالستو تهلي واي جيبكي يقول تمي يلكا يقول تمي يلكا يقول تمي ميو يقول تمي يلكا taashii waxaan isleeyahay tolomaysalaysaan mise taabi doontaa tusmo tusmo maisla tegaysaan tusmo mise taabi doontaa tusmo tusmo maisla tegaysaan tusmo maisla tegaysaan ashii waxaan isleeyahay tolow maysalaysaan mise taabi doontaa tusmo tusmo maisla tegaysaan tusmo mise taabi doontaa tusmo tusmo maisla tegaysaan tusmo maisla tegaysaan inaa taag taag daraaniyo anu tabashadii qabin iigu taagtay leebkii iiga taagtay leebkii inaa taag taag daraaniyo anu tabashadii qabin iiga taagtay leebkii iiga taagtay leebkii tilmaantuu lahaa jiray aniga tawaawaca lata kurmay caashaqa tugogii kalgacalkiiwo iigu tuurtay webigii badna waan dhex taagnahay badna waan dhex taagnahay badna waan waan waan dhex taagnahay tilmaantuu lahaa jiray aniga tawaawaca lata kurmay caashaqa tugogii kalgacalkiiwo iigu tuurtay webigii badna waan dhex taagnahay badna waan dhex taagnahay badna waan waan waan dhex taagnahay taashii waxaan isleeyahay tolow maysalaysaan mise taabi doontaa tusmo tusmo maisla tegaysaan tusmo mise taabi doontaa tusmo tusmo maisla tegaysaan tusmo maisla tegaysaan taashii waxaan isleeyahay tolow maysalaysaan mise taabi doontaa tusmo tusmo maisla tegaysaan tusmo mise taabi doontaa tusmo tusmo maisla tegaysaan tusmo maisla tegaysaan taashii waxaan isleeyahay tolow maysalaysaan mise taabi doontaa tusmo tusmo maisla tegaysaan tusmo mise taabi doontaa tusmo tusmo maisla tegaysaan tusmo maisla tegaysaan
waah waah waxbaa ka dhacay waa codkii haddii aan intaas kaga soo laabanno codkii macaanaa ee axmed bakaal ciro aan hore ugu sii soconno barnaamijkeennii hambalyada iyo salaamaha waa aan soo qabto warqadda ugu horeysa waxaa diraya adeera maxamuud muuse kaahin hooyo saade yuusuf carte iyo dhammaan caruurtooda oo kale ah dhammaan caruurtooda oo kale ah maxamed maxamuud muuse asma maxamuud muuse khadan maxamuud muuse warde maxamuud muuse mahad maxamuud muuse hoodo maxamuud muuse cabdinaasir maxamuud muuse cabdalle maxamuud muuse ilyaas maxamuud muuse raxmo maxamuud muuse iyo ismaaciil cali ismaaciil muuse ismaaciil muuse kaahin iyo hooyo raaxo cali xaashi iyo caruurtooda oo kale ah nuux ismaaciil muuse shuhri ismaaciil muuse bilaal ismaaciil muuse dhammaan waxay hambalyo iyo bogaadeen aan lasoo koobi karaynin u dirayaan boqorka iyo boqoradda xamse xasan muuse kaahin iyo nimco axmed cali xuseen oo arooskoodu ka dhacay cariga ingiriiska ee magaalada london taariikhdu markii ay ahayd toddoba-iyo tobankii bishii tobnaad labada kun iyo saddex-iyo tobanka waxayna leeyihiin noqda reerkii lagu nasto ee lagu nagaado ubad khayr qabana kala hela warqadda ugu dambaysa aan soo qabta warqadda ugu dambaysa ee waxaa diraya dadka kale ah ayeeyo ogaaso quulle warsame edo faadumo muuse kaahin edo fihimo muuse kaahin iyo aabbo maxamed cabdilaahi axmed iyo caruurtiisa oo kale ah luqmaan maxamed cabdilaahi cimraan maxamed cabdilaahi rayaan maxamed cabdilaahi ruweyde maxamed cabdilaahi edo caasho muuse kaahin aabo cabdi maxamuud meygaag iyo caruurtiisa oo kale ah umaye cabdi maxamuud yacquub cabdi maxamuud dhammaan dadkaasi waxay meel kasta oo ay kala joogaan waxay hambalyo iyo bogaadeen aan la soo koobi karin hawada u marinayaan qoorka iyo boqoradda xamse xasan muuse kaahin iyo nimco axmed cali xuseen oo arooskoodu ka dhacay magaalada london taariikhdu markii ay ahayd toddoba-iyo tobankii bishii tobnaad labada kun iyo saddex-iyo tobanka waxayna leeyihiin noqda reerkii lagu nasto ee lagunagaa lagu nagaado ubad khayr qabana kala hela guud ahaan waxaan soo gaadhnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeenii hambalyada iyo salaamaha toddobaadkanna barnaamijka waxaa soo saaray anigoo ah cabdiqaadir cabdiraxmaan habane barnaamijkan dhigaysa intaan ku kulmi doono dhammaan howlwadeennada shabakada caalamiga ah ee wajarna news oo idinku dhaafaya codkii macaanaa ee khadra silimo iyo heesteedii cid kale ha igu hadlay sidaasiyo nabadgelyo
hoy so hoy howo duniyo xayawaan waaye cid kale ay uga hadlay hoy ihoiidhigo